weerarka ka dhacay deegaanka daynuney oo taqriiban u jiro soddon kilomitr magaalada baydhabo dhanka magaalada muqdishona xiga ciidamada xooga oo halkaa fadhiisan ku lahaa bay waxay ogaadeen dagaal kusoo wajahan oo ay soo wadaan nimankan nabaadiidka al-shabaab markay ogaadeen kadib ayay halkaa ka durkeen oo qaab xeeradeysan ba halkaa ugu baxeen ciidankii nabaadiidka al-shabaab ba halkaa markaa fadhiisamihii ciidanka soo galay iyo deegaanka daynuney ciidanka hadee marka horeba qaab xeeladeysa bay ugu baxeen ciidanka saaka bay halkaa dagaal kula jirmaadeen shabaabkii halkaa qabsaday wuxuu halkaa ku gubay gaari shacab ay leeyihiin iyo dhowr guryo oo shacab leeyihiin kadib ciidankii markuu dagaalka halkaa ka bilowday dagaal socday taqriiban saacad baa halkaa ka dhacay oo ciidanka xooga iyo ciidanka koonfur galbeed ee gaarka isgarabsanaya iyo kooxaha nabaadiidka al-shabaab halkaa uu ku dhex maray ciidankii halkaa weeraray waxaa ka dhintay oo ciidanka xoogga dalka ahaa saddex askari oo miino ay halkaa ku aaseen nimanka nabaadiidka ah doonay inay bixiyaan oo ku qarxday dhanka kooxaha hooyaad iyo hergaljiidka ee al-shabaabna ilaa shan ruux ba sida xogta aan ku helin oo ka geeriyootay oo taqriiban toban kalena ka dhaawa kaga dhaawacmeen maalmahana hadee jabkoodii ba halkaa ku dhacayay oo meel walba ay weeraraanba jab baa soo gaarayay ciidanka hadda daynuney waxaa gacanta ku haya ciidamada xooga dalka oo garab ka helaya isgarabsanayaan ciidanka gaarka ah dowladda koonfur galbeed mar haddii la ogaaday in meesha uu weerar kusoo fool leeyahay maxaa keena marka horeba inay ciidanka halkaa ka baxaan waxyeelada waxay ahayd dagaal oo milatariga had jeeba isticmaalo marka ciidanka halkaa ka baxay waxaa la doonayay in la ogaado awoodda nimankan hooyada argaaldiid ee halkaa kusoo wajahan marka sidaa darteed bay ciidanka ugu baxeen kadibna hadda way ku laabteen oo hadda ciidanka baa ku sugan oo gacantana ku haya deegaanka guud ahaantii nimankii hooya iyo hargaljiidka ahaana halkaaba firxidkoodii iyo halkaa bay ka kala carareen marka haddana xaaladda aad bay u degan tahay oo taasina waxay ahayd xaalad dagaal bay ugu baxeen marka hore waxaad sheegtay in gaari dad shacab ay leeyihiin ay halkaasi ku gubeen al-shabaab maxaa khasaaro ka dhashay gaarigaasi yaase saarnaa gaari meebu ahaa oo ciidamada saarneen marka gaariga qof shacab baa iska lahaa sidaad ogtihiin shabaab baryahan waxay u tafaxeeteen siday u gubayaan ay u dhibaateynayeen dadka soomaaliyeed ee shacabka ah ciidankana inta badan uu ka hortagaa oo in dhibaato la gaarsiiyo shacabka marka mararka qaarna waxaa dhacda shacab aanan dagaal iyo midna meel jooga aysan jirin oo dagaal meela ku soconday gawaaridu iska gubaan marka taa waa caadadooda hadee cid la yaabi cidna la yaabi mayse in shacabka ay dhibaateeyaan caado bay ka dhigteen gacma waxaa kaloo nagu maqaalo ah oo na soo gaaraysa in sarkaal ka tirsan al-shabaab uu maamulka koonfur galbeed isu soo dhiibay maxaa nooga sheegi kartaa iyadana saaka bay ahayd markii sarkaal ka tirsan dhanka sakaawaadka ah oo madax u ahaa qeyb shabaabka ka tirsan uu maanta isku soo dhiibay ciidamada gaarka ah dowladda koonfur galbeed sarkaalka lagu magacaabo maxamed bashiir isaga iyo hub uu sitay ayaa hadda ku sugan magaalada baydhabo waxaanu isku soo dhiibay ciidamada gaarka dowladda koonfur galbeed marka sarkaalka hadda wuxuu kusoo biirayaa aba oo kasoo baxay nimankii nabaadiidka ahaa wuxuuna kusoo biirayaa shacabkiisii iyo dowladdiisii marka waanu soo dhaweynaynaa siri sidii hore loogu soo dhaweeyey saraakiil kale iyo ciidamo kale oo kasoo baxay kooxaha nabaadiidka ah hubka uu sito maxaad nagala wadaagi kartaa cadadka iyo intay leegyihiin wuxuu sitay qori ak forty seven ah iyo boosashkiisii oo uu ku dagaalami jiray oo sida uu lahaa wuuna kala soo baxsaday kooxaha nabaadiidka ah marka asigii hubkiisaba hadda waxay ku sugan yihiin goob loogu talagalay oo ciidamada kasoo baxsada dhanka shabaabka inta badan lagu haya marka halkaa buu ku sugan yahay haddana keligii buu ahaa oo ma jirin ciidan kale ama rag kale oo la socdo ma jirin aya hadda wax kaloo la socdo ma jirin oo laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah in qaar ka mid ah oo shabaabkii inta badan shabaab ahaa oo hadda ogaanaya in dhibaatooyin badan ay ku hayeen shacabkooda oo si qaldan loo adeegsaday oo firxadba soo ah qaar ka midana waan sugaynaa qaarna horeba ay u yimaadeen miisaan intee la eg ayuu ku dhex lahaa al-shabaab adee ogaantaha
aad buu miisaan ugu lahaa oo shabaab wuxuu ka mid ahaa laabaha zakaawaadka ugu waaweyn buu ka mid ahaa oo dadka fari jiray in diinta beenta loogu sheegay oo sida beenta loo loo loo adeegsanayay dadkii ku wacyigelin jiray buu ka mid ahaa marka in badan buu been usoo sheegi jiray shacabka marka haddana hadduu ka toobad keenay shabaab waxay u noqonaysaa dhabarjab weyn oo niman aqoon u laha dhanka beenta oo fidinaya oo ah been wadayaasha in maanta ay kasoo baxsadaan dhabar jab bay ku tahay